maamulka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa la wareegay guryo loogu talagalay dadka barakacayaasha ee ku dhaqan degmadaasi kuwaas oo ay dhismihiisa iska kaashadeen maamulka iyo qurbo joogta ka soo jeeda baraawe gudoomiyaha degmada baraawe cumar cabdulaahi maxamed ayaa sheegay in tobankii guri maanta ay la wareegeen qorshuhuna uu yahay in la gaarsiiyo boqol guri oo u dhisi doonaan dadka barakacayaasha ee ku dhaqan degmada baraawe isagoona qurbo joogta uga mahad celiyey gargaarka ay soo gaadhsiiyeen kuwa kalena u sheegay in dadkooda ay hoos eegaan waxaan joognaa ee, daraad meeshaan waa dhagax dhignay een, maantana waxaan joognaa iyadoo dhisan toban guriyaa la dhisay La dhisay niman qurbo joog ah oo raggii dumar isugu jira oo muxsiniin ah ee, siyaalo washington degan ayaa dhisay xaafadan kambanigaanaan ku wareejinay een, markaan ku wareejinayna ayagaa dhisay dhismaha ayagaa qaatay ayagaa ku guulaystay sidaan hore u sheegnay video marka wuxuu ku saabsan yahay wuxuu caddaynayaa in toban guri la dhisay qol iyo musqul iyo jika la dhisay oo jingada ah bacweyne ah een, ii sheegeen oo jingada waxaan ku caddaynaynaa marka videoga hadduu ilaahay yidhahdo inaan tobankii guri aan dhisnay kambanigaana gacanta ka saarnay ayagaana ku dhisay tobankii guri marka lacagihii kale insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhahdo soo daaya si kuwii kale loo dhiso ila ballanqaadka ugu horeeya wuxuu ahaa in soddon guri la dhiso een, kadibna insha allahu tacaala wixii kaloo la heli karo la dhiso waxaan rajaynaynaa ilaa aad boqol guri ilaa laba boqol guri inaad gaarsiidin waa idin sugayaan dadka waana maarata idin filayaan filashadoodana way wanaagsan tahay oo idinka ay idinka qabaan haddii la yidhahdo marka waxaa idin leenahay waa mahadsantihiin een, qurbi joogta een, reer siyaala washington oo ugu horeeyo gudoomiyaha een, ee, jaaliyadda ee, siyaala washington ee, cali sheegow ee, abuuyi iyo ninka la yidhahdo raggii hore oo safka nagula jira oo ka mid yihiin sheekh cumar iyo maxamed aways insha allahu tacaala meel walba qofka la jooga ha laga dadaalo dadkan way idin filanayaan waxay degiin xilliga roobkana waa soo dhow yahay een, maaragtay aad iyo aad ay idin filayaan